guddiga baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uu u xilsaaray turxaanbixinta marxaladda kala guurka iyo dib ueegista heshiiska hanaanka doorashada ee madasha wadatashiga ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba si aan wax uga ogaano kulankaasi iyo halka uu marayo shaqada guddigaasi ayaa waxa aan ka waraystay xildhibaan cabdulaahi xaaji oo ka mid ah xubnaha guddigaasi
madaxweynuhu asagaa noo yimid guddigu muddo ayaa uu ka shaqaynayay wixii ay usoo gudbisay xukuumaddu heshiiskaasoo markiisii horen ka yimid maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka madaxda federaalka fadhi ay yeesheen bishii abril marka go-aankaas bishii soddonkeedii baa nala soo gudbiyey xukuumaddu noo soo gudbisay in la isku soo raacay afkaar qodobo ka kooban oo laleeyahay waxaa lagu maamulayaa kala guurka laba kun iyo lix iyo tobanka sidaas waa laisku ogaa baarlamaanka in la keeno mar hadday adigo kasoo shaqeeyeen ayaa baarlamaanku marka guddi gaara u saaray si uu la faguro oo wixii dastuurka khilaafsan ama wixii ma garatay andaraha qaranka ay yani ula muuqato baarlamaanka in laga hagaajiyo in laga hagaajiyo si markaas loo meel mariyo heshiiskaas maalintii shanaad baa madaxweynuhu noo yimid wuxuuna xogogaalsanaya meesha wax noo marayaan iyo siday tahay markuu noo yimidna dee waxaanu isdhaafsanay fikrad isaguna waa nala hadlay annaguna waa la hadalnay waxyaalaha caqabadaha ka hor imaan kara arrintan ma noo sheegi kartaa marka caqabadaha aada isla garateen inay iman karaan caqabadaha runtii meesha yaalla waxa weeye waad ogsoontahay soomaaliya dastuurka meel gaar ahay leedahay dastuurka qudhiisa ayaa khalad bixin tiro badan u baahnaa iyadoo khalad bixintii lagu jiro oo guddigii dastuurka iyo guddigii kale oo mataqaana madax banaanaha dastuurka ay ka shaqeynayaan yaa haddana waxaana soo galay kala guurkan laba kun iyo lix iyo toban oo mas-uuliyiinta soomaalida heer walba ha ahaatee iyo caalamku isla qaatay in doorasho la sameeyo baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahaa in la diyaariyo go-aanadii marka lagu gaaray wadahadalka iyo istiijiidka iyo magarata isla meel dhigidda waxaa ka soo baxay qodobo idinku aada la socotaan kadibna xukuumadda soo bandhigtay marka qodobada ayaga ah waxaa ku jira qodobo aan dastuurka waafaqsanayn oo u baahan in la darso sidii dastuurka loo waafajin lahaa haddii maslaxadu ku jirto haddii aysan maslaxadu ku jirinna meesha looga saari lahaa qodobadaasi marka maxaa kamid a xildhibaan haddaad tusaalena siisid waxaa kamid a masalan sidee loo dhisayaa aqalka sare aqalka sare ee baarlamaanka sidee loo dhisayaa laysla garayey in la dhiso aqalka sare ee baarlamaanka laba kun iyo labiyo tobankii aqalka sare baarlamaanka waa la laalay oo aqalka hoosaa laalay lama dhisinin marka mas-uuliyaddii labada aqal waxaa isku hayay aqalka golaha shacabka oo anigu aan ka tirsanahay hadda waxaa laisla gartay maadaama federaalka qaabka nuugu yaalaa uu aqal sare sheegaya aqalkii sare in la dhiso aqal sare go-aanka lasoo gaaray waxaa kamid ah caqabadaha marka wuxuu sheegayaa qodobka toddoba laba toddobaatan iyo labo wuxuu sheegayaa in ay konton iyo afarta xubnood ee aqalka sare inay ka imaanayaan sideed iyo toban gobol sida muuqatay heshiiskanina wuxuu dhigayay naloo soo gudbiyey toddoba iyo toban gobol ayaa ku jiray waxaa meesha ka maqnaa gobolka banaadir gobolka banaadir oo qiyaasta la yidhaahdo laba milyan ilaa laba milyan iyo bar qof oo soomaaliyaha ku nool gobolka dhaqaalihiisa iyo waxa kasoo gala boqol ilaa boqol iyo un boqol milyan iyo ka badan yaa kasoo gasha oo dowladda dhexe iyo shaqadeeda lagu socodsiiya waa xaruntii caasimadii gobolkaasi gebi ahaanba waa ka maqnaa heshiiska caqabadaha ayuu kamid yahay marka aan dastuurkana waafaqsanayn caqliga saliimkaana aan waafaqsanayn oo aysan dhici karinin muqdisho iyo labada milyan iyo barka ku nool in laga tago oo aqal sare la dhiso oo la yidhaaho markaa aqalka sarena muqdisho ku shaqeynaya masruufkii iyo kharashka uu ku socon lahaana muqdishoha laga qaadahaya arrintaasi waa arrimaha u baahnaa weeye in wax laga qabto oo oo lagu soo daro mataqaanaa la siiyo xaqa iyo matalaada uu lahaa gobolka banaadir hawshiinan guddigiinan uu qaabilsan yahay ee turxaan bixinta ilaa goorma lagu wadaa inay soo gabagabowdo waxaan rajo weyn ka qabnaa shan iyo tobanka may unbaa noqotay maalin faysta oo laakiin isniin ama talaado annaga waa naga soo gabagaboobaya haddii lahaydmo colays weyn ayaan saarnay sidii maslaxada dalkana loo waafajin lahaa loona dadejin lahaa oo dalka isbedel uga dhici lahaa qaylo fara badan oo meelaha kama maqlaysaan oo ama oo caalamka iyo laleeyahay baarlamaanka wax daahinaya baarlamaan wax daahinaya ma jiro baarlamaan kororsi rabaa ma jiro baarlamaan shaqadiisa gudanaya oo mas-uuliyadiisa gudanaya oo raba wixii aan dadka iyo dalka u cuntamanina in laga saaro meesha wixii cuntamana la geliyo ayaa meesha jooga xildhibaan cabdulaahi xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramay halkaad kala socoteena